بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد magaca hebel waa fahmi على الحسن الإيزان oo leh xawdu masjid anoo ka hadalaa afka odayaasha dhaqanka deegaanada gobolka baay oo saxriyaalkan ahayna anagaan aan gudoomiye naybaa marka horan ku salaameeya wariyaalka sharafta leh shaqeeyaan radio wasan jeerjeerfiyaan hadalada macquulka ee qadiiba idaacadda deeras mise barnaamijka idaacadaha lacasiga siyaasada ee hadalka dhaqanka gobolka baay oo magaalamada koonfur galbeed ee ini waligan uu ka eeg
haye wal nin ku sheegba waa is adha nin weertiis oo dadweynahaga iyo sheegaasha meel kuma jira
mayo saday horta sidaa idin joogto koonfur galbeed daryaal kun mada dareemaseyni iyo eed shacabshe ka haya oo fadaayan ini iyo dawladda koonfur galbeed walaayo ku qaldan saxan marka iyoo laka gudi jaara asasaxowkii yaa maybaa dhiiday shalay dad ku mid eh siyaasiyiin hore iyo dhalinyaro oo ku tirsan reer koonfur galbeed iyo bakin korshe uwahan ka dhamaayan ini iyo meelalaka argisho la hire markan hadee aan sheegaya reer koonfur galbeed ama dawladda madaxda kueye mudane shariif xasan sheekh aadan ani waa la iriri dawladeenka nagadaana an dulqaadada walwalba usuga ku sheega ayeli unubu noo malaaglehnay afar laata walna noo sheegahaya dadkool noo sheegay ina nihirahayna marka nigil hadag may waa kawarawaleyma ma kawar beelaw marka mada erlaayay sirido walku qayli ah wali koo qaldan halkii sheego dadku dhageystay wali aqlagaleena gaaday wali aqlagalan haynena diid laakiin lankoo meelo waxa ka dhamaa hud iyo lankoo jidko dareera la yirayi taasa ma inku digilahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geedka hogaankan haya ee koonfur galbeed
dadkaas oo la yiri geeka shiryo wasiirada madaxweynahagana shirkaas hogaamiye ka ahaay yaa meebaa laka sheegay inayo shirka jareen dad aan iska abaabulaayeen burburin iyo amarlaan shir ay qoobadeen warkaas may ku eraasansan
warkaas may ku ereey anida xisbigoos shirmaka jarna bukurow shileysna shirma gobodaw shirkadooda waldiineed iyo googaan beridkaan isganyin dad wadankan xakalow shirna wal gobodo koro shir in la gobodo in la diidona maa iyo di gobol sadhisantaasdi gobolka shirshal gobodyala dhisin usugamdaasbasirigaayo malahayna marka antaas may ku ereey shirkadan baan liidoone inti ku dhawle hal sugo made dhawle halka gobodo laakiin ini dadka ilaahay kinroonya lamaadaas dhan laku hiri darto shirkaas maagada qaadayaw dadkaas idi ida xaalide oo la dareera dad shirgobodaay ee bakiin korshe waxa ka dhamaayeen walaa gobodi walaa arbushi weli bukro usuubaba dacwan seediis oo dacwoodasada wahe lan ada dadakin beri hoba dacwoodtoona mudnaanta hirowleyn gadaalkaasa la kiri waan xoogaal badanana marka maydaa sheega lahay dawladda ha ogolaatay iniyo wala ku sheega waliyo gobodtoona la sheego la amaan waliyo kaqaldantana la sheega oodan hayna may waa dawladda managa la korso lahaan aragtiday madaxda may la faday inisha ka salin waay waana dulqaadata marka may era lahay dulqaad aldhibay ay la gergernay wal hadale malaf caburiyaw wala dimuqraadi federaal marka lanka fikradiis midiisu jawha waliyo aqlagale wal ku qaafay wali aqlagal haynana digsiminka suubi ma lanku dareero aan dhammaan jeeda hirowshay taas walmicno weyn ama waaldasaasaan aragtiday madon dadka oo shalay shirmaqobana dad oo isku dareeraw aan dhammow injeedo lahaa qobayo yaay la hiri waay raaseeda
ha taaseere waan xaqiije waan caddaynahay shirkana dhiye waana dhiyi doona ooba dalii hidaaw dadka wiinasha ku hogaamiyahayaan oo abaabulka wadaan oo madaxda ku ee badbaadada iyo la argahayo madon ligeki oo ilaahay kingoonyaa maylaraay saantida aragay dartis aragaasha saantis may kuweelasaan isku dhaafoy markan may era lahay an dadkaas saaxadaas shirqobadaay mae waana huba waana cadeeye markan shirkaba gobodo doone maylaraay markawaabon jeede aylakuranneya shirkaba wal gobodo doone dadka gobodo doonana walkasay siyaasiyiin oo xildhibaanada federaalka ka jaraanka xildhibaanada koonfur galbeedka jaraanka siyaasiyiin hore xildhan ahayn jaraan shirka gobola doonaan ana ma erlahay dadka shaq shacbooleega eh oo meelo aan dhamaan isku kubaheen oo isgarxdiyaayan ilowsha macnumin waa dadaalku fiirsaday dawlad intaas dalajable kanagadaasama guulma ka sheena samay waali dhamwaadan eh oo isku dareer hobad hibta oo walaalsheyna adoontalida fadaasa maila suuro galaasa marka taas habee uyahay ninkii maay aakarana nilii kala xisaabsana beentiya jareena madaxweynaha wuxuu dhan meba inka dhawaaqeenaha iyo dadkii shir infadheeda in macnaha shir oo lahaan cayigne dawladda haan ogolaana meel laka qobada koro majarta yaa eran madun inseetena in sheegdena in meelaas shirba leen qobana oo shirba in jarna saas daraadiyee leelahan isku hiri shir oo amar laan lahaa hiri malaaqyaalkii odayaalkii singatiin arrintaas kula hadalena wasiirada geedka hadalaayan way edaayey
wallaahi cadayni laakiin may waa dhigdhug dhig waa nagaarma dheegaan wasiirada dhegleeleyin dhigta dawladda leewalku dheegayaan inagoo shacab kuwalangayin oo shacabka koonfur galbeed iyo makidayanba ma iska aalayaan wasiiradaan sheegni madaxweynaha nasirkii walan sheegi ama soomalin sheegi dadkaasina dulmi la keeri marka markoodi marla marnay baa lena shirka waaba dhii doona ay la kuurungnee
isin malaaqyaalkii oo koonfur galbeed oo reewinkii inka weynaa baitiina iska daytena in isna iska duubantaan oo waagun oo carqalateen dawladda likawada oo dawladda horumarkii iyo waagiye faraasi iyo wadanka ka hormariyda oo shaqeeya fadhi in la horsurinyaa oo heer dacwooyin badan qayle badan ku dhiyo hayto shir ee la qobanay deetay waa qoryaal ka wedo sharcilaanta ee laku qayliyo hayo intaas dhan ku hadaleena madaxweyne ingaseeteena kula shirteena
walaalow madaxweynaha aan hortama ingadan booltay lamatan sheegi afsheema yaray ee saaxadumada ila roogdi waan ka baray dhaktir boqol iyo labaatan afar qof a dhaadili adi jarta taladaana wal dhaada eri adigna kuwar haysa madaxweynaha inigiisa la taliyo un fadaana madaxweyne ku-xigeenaan suubsana ku-xigeen lamaadaan suubsana tala dhiigawma eh dhanshirihiisay taladaaw xildhibaanada iyo wasiiradooda sheegay toobaan aragtida musule madaxweyne xildhibaanka usii wasiira usii alaalkiya mustafa heraw saleyda dhehaysa dawladaba lanka usolinka sheegna mal mucaarada usadaadiila aaminsanta oo lamsan iyo todoba bilood walaylin sheegay barnaamij kuhaadanta laha abaabulisada bilood wal marka haddii lankanteeda walan sheegta koodhaada waayo in sheegto koodhaada waayo in sheegto koodhaada waayo adaa jirishayma qobsaaso wadankana siin ku dhahayo wadanka badbaadiyaalba kora saaranta hadii tagar oo ahaa kullukum raacda kullukum mas-uul an raaciyasi adiilaal heta wadanka mas-uula koosaarin ana mas-uula oo saarin sharifasa mas-uula ku saarin wasiiraal mas-uula ku saarin sarifsada mas-uula ku saarin lansagaare wadanka mulama dheh marka dadka wasiirada oo walaanumada wali madaxweynaha farlay walaalaya marka madaxweynaha walaalkaynunia dooran walwalbana maandheeda leyin kan bilaawan dhamaada waqtishii hadii dhamaada walaalkii kana dawlada dhis hadiisan walkumaan fadaalsan eran lahaayeen wiri ma dhuuso korto wiri ma dulan korto wiri makaani korto ku dhaafay qofka xurriyatul qoolki hal siyoy ha hadaloy walaalkiisa ka hadalay madaas hal diiniirdoy walaagi hungna tallaabo sharci hal ku qaadoy walaagi san halka dhagaag
malaaq may jare xildhibaano iyo malaaqyo karo madaxweyneha ku doogo karo waa isusuubi waa qalad waa sax shal sheege karoona xildhibaanadu xildhibaanadii yoo dhan aqlabiyad e iyo madaxweynaha inla jaraan inla shaqeeyo hayaan oo awaamiirta madaxweyne madaxweynaha usadoo hayaan mudun may wayoon aragoo hayna xildhibaanadu oo boqol iyo afartan dhowrkaas ee wayoon aragoo hayna oo dadkoo kala yar aragaayan may may eta oo yoob inku dacwoona inku qayline mooshin walba inku sheegna may eta
wallahi xaqiiqda xildhibaanada inay dhowr jeer muujin diyaariyeen ciidog muddo hore mayga kudhaadheeyay in wadanka marxalad hunkujar abaar ku jarta waana weelan dad muwaadiniin ee ood waran dheegow abaartibala ku bahi haddaba mooshinaa wada rabo ada kooy korto kusiigaada agaarka xildhibaano iyo shirle lena oo toddobaatan qof jira oo koonfur galbeed eh oo cabasho ku wadaan madaxweynaha aan wadaan cabashadana walaha dada marka may waa xaqiiqdeena kafise markii sheegaa ilaahayna beenqabanayna markaas xildhibaanadii toddobaatan obaadahayaan balmagaaladii dawladda kamaraysa obaadahayaan hooyooyinkii obaadahayaan hogaanshimaankaan kariirka gobshi oo hanka obaadahayaan siyaasiyiintii kale oo dhanka xakaboori mayba xasaa rooba soo jiidona wal ali wali waa ku kubantiisa oo wadanka dhibicdiiseen in lakutalada iya una qorshahayna iyo sariidka usitala weelawna wala diidona walan taliyana sikiisalin taliyoobale horta macnaha muhiimka mee waahan in wadan la burburiyo horta eeda fududo guruu burburyoki hasaa qaadaasa laakiin dhisowjee meeqaasana qaadaasu mudun ahaahe inti waa in burburnee sida oo xal e oo maraakiida ku hadalaan si degnin un ku hadalaan waayi jara waayi oo dhaliil e madaweynaaga leeyi ama kala koon wasiirada leeyin ama dawladda dhan ballata si oo xayi e luun ku hadala mayliin waayi wal oo saxaasan mayliin waayi wal ku hadalasan mayliin waayi beedka dhibadanaa ku jara maxkamadoo mee waa weeloo hayana lankii beese leh guriga dokil qobsadaan lankii beesalele gurigaas in xukumo haay isan may intaas unku fikiri waayteen may unku warqabo waayteen may dhex gala waayteen walaalow waa una moogna ma leh doogaysa mahada la kortaana ley lan mahada la kortaan mahada leh marka mahada kortaanjeexda ina xisbi xisbiga isku hirama saddex bilo boqolkiiba siyeetan lakudhaata iyo dadkuwa danka kujeega madaxdii wadanku un aan dooranay madaxdayna haysiina diideen inila la hadalo oo la saxa haddii un la sheego aadama in hadala waa haysanale ka mahadala kortaan iyaliladeegaay laakiin mahadala kortaan macnaa macnaha mega hadal waa jeelsin lahaa intii halmar lahaa hadal ma ayla sabada qayliimee wal kasta oo state state jaalinshal idinku gudube waagi yar marxadda sadhiyaan ya meel faday la saxa warkaram jahdhiyaan la saxa laakiin hom la wada kukuuso hamara la usele erwe usukure
dhigshema laku deentame laakiin edi inga haddana distaay enida ku hadala waldiidi marka wad la diidi walaaga dhur maaya haddii geeka guriga adalakuhogaayo una xubna deeso hobladiib la xukumo ununa ku hadalna guri hadalna naari bara ilaahay kinroonyaan musugo laa diyaariyay la burburiy guri ku hadalana naera bardamalanka walaale qaladlakiiskuladan meer marka walaaga dhurmaaya haddii dhurmaagna may waa may leeday urbu hofiiga dhibaas markin dadka may dandiga ka liftay in walaasho dhurudan muddo hadalaan walwalb oo lahasa hadlahay iyo malka hadal kor leehay mada udurka may dare mada usu dooradhigo hoblinka daawey iringaseed hoblinka daawey dibiseed hoblinka daaweyna gaalaseed ama gaaldeeriyo bakdooro goore ururkaas magaama daawe hadda hadda xaal xaalka inka dambooy hadda oo oo wadankun lakaxaliyi karo dadkuna lakadejiyi karo ma i
aan aragtida xalka horta ilaahayaan waafajiye tawfiiqdaalna waafajiye adeel unug sheega inta tawfiiqda qur-aanka boqol kun iyo afarta lama meelooda markan xalkacna mayn arageeya inay dadki mahada la kortalalaay walaalkii kuhsan hadalaan madi hadalaan dugulida kolso anfoobayna madiyo dhegeysa oo walaalkan gurigiisa lakulasoo sidiidan kala hanseeda garaan isagna hana halmakoyaw dhaydhowna jeeka meensadaan kooda dhaydhow jeeka halarooba kadiida doorada dhimadaasa dameer dhimadaaw igu la dagaalaysa dooradii dameer kadhiini yara dowlada cid dameerka dhimadaas anigoo dhimadaan anikoo dhimadaayan mama kumahaay madaxweynaha koonfurgalbe marka anama ero lahaayay madaxweynaha oo muddo ay dhiban horteenay siyaasiyiinta kalena oo muddo dhiban horteenay baydhawona jeeka maxal lala korto rabsho iyo dagaal iyo hagaayla joogo oon ku jara biladki la arooray rooblakuroon dhibshee kasta kuwasi marlamaad anamay halan aragay dhilankii hadalhaayona للدوحي اندوها للدواء لريدوحة كان لكدوها ونتجن سده ولي معقول أن أنا نستقف لكن جد ولا مجال الرقر ما ن- ما الرقر هون هون والله يا روحه ونضمع اللي هو من جمال مجالنا والكل هذا ملعونا ولا تدري مواطن يعني بنبقى غلبي يقولوا تنو كويس تنو كويس تنو كويس كويس تنو كويس دارا تنو كويس إنك تنو كويس تنو كويس تنو كويس تنو كويس mayba falaxna in xalugun iyo oo jabisdabina xabaadkanka qiima kuri digidin marubla inkani dagaalkanka dhaawacan jabirnka inka dhaawacana waayel inka dhiboona jafta leen galna leen kaxna ilaasada jarta aflaka xal waana hadalkan nis ogolaada ankaas er lahay aad iyadan maasan ninkaas may hayay malaaqaske oo aan hadalaayay barnaamijka kulanka warta malaaq iyadan maasanta adin mudo insha allah kulanka heer badan ka hela jawlaala